bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylha ka dhawaada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan hamiin misig dhegi doontame baa kumid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hambaliyey hambalyandari madaxweynaha la doorday dalka zambiya wasiir bayleh oo la kulmay madaxda ku socota bangiga adduunka wasaaradda ganacsiga oo si rasmiyan daafurtay xog keydiyaha ganacsiga soomaaliya wararkii inka dambeeyey kulamada ku socda magaalada beledweyneha al-shabaab oo habandhigtay baabuur iyo hoobo iyo ku qobsadeen weerarkii acmeera dibadbax weyn oo geeka ku dhayay magaalada gaalkacyo galmudug oo xukun adag raddi qof afduub iyo kufsi injaysid gabar lijar e dhimasho iyo dhaawac oo ku dhalatay dagaala soomaalida iyo anfarta dhex maray akhbaaraadka bannaanka hamiinadumi baa ku mid ahaa ciraaq oo dhexdhexaadya hayta sacuudiga iyo iiraana waa hamiinimo arbaa ee uu khamiisna hoydaada taariikhda ka beeganta labaatan shanta bili lixa bili siyeedaad ee lamada kun labaataniyo kowda intaasna ma baahna qodobada warkaan ahaa ninka door kalona hatan inas diyaariyayooga oo faahfaahsana hamiin fere dhegeystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xambalyo andari madaxweynaha dhowaan la doorday dalka zambiya mudane hijaniima oo lakaacalay masaariic caasimada dalkaasi ee lusaka mudanahan oo u saxaayay hogaamiyaha mucaaradka dalkaas yamaba usilata ee tartanka doorashada laku guuleysaday usugu guriday xisba xukun xaakamkii hore ee talada anhaaya dalka zambiya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle yamaba geey ka xarunta wasaaradda maaliyadda uuse kala kulamay wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya iyo qaar ku mid ee dalalka bariga afrika christina stophen kulankun yamibahlan ku hadlay riidan habayowka maaliyadda mashaariicda horumarineed ee bengiga soomaaliya sakuwada iyo dadaalada wasaaradda maaliyadda iyo saran ka qaada hayta dakhliga gudaha wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beylaya sheegay in bengiga adduunka usa saaxiib muhiiman ayey horumarka dhaqaalaha soomaaliya xukuumadda ee soomaaliya yamibaya sanadowgii laha dhaafi ee dadaala anka jartay sidii dalalka deymaha kale soomaaliyan ku cafiyi lahaayana meelaha dalalka qaarsho iyo diintiin cafiyaga dhinii kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa geekasi rasmiyan daafurtay xokeedyaha ganacsiga soomaaliya oo ee website casri ah oo markii magaashii laagaabilankasaw ww set up gof dotso oo laha ka aruuriya waxa ogaha la xiriira ganacsiga sida shuruudaha xeer shuruudaha iyo xeer nidaamyaasha iyo guud ahaan xogaha kale ee quseeya habraacyada ganacsiga dalka iyo gacanta ka hayaan hay-adda dowladda munaasabada daafuurka barnaamijka yami baa ka koobsoontay magaalada muqdisho waarmi baa sidoo kale goobjoog ka hayay kusimaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya waana ee wasiir dowlaha wasaaradda mudane cabdiqaadir shariif sheekhune maye wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cali maxamed sheekh bagaadi agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdixasiis ibraahim aadan agaasimiyaal agaasim waaxeedyada iyo la taliyaalka wasaaradda ganacsata iyo mas-uuliyiin kale ku socday bengiga adduunka wasiirka ero wasiirada oo anka horeyna madadle ku hadlaya mibayo ka dheeraadana muhiimadda uuse barnaamijka u leeyay daafuurnaanta ganacsiga islamarkaasna islamar ahaantaasna ganacsatada iyo maalgeliyaalka caalamiga iyo si fudud iyo ganacsi iyo maalgeliyey oon ka sameeyo koran dalka warmiba sidoo kale tilmaamena in arintun iyo muhiimata ganacsiga in isku guduba xuduudaha iyo in inwal weyn iyo katara doonan kabiritaanka soomaaliya ururka ganacsiga adduunka iyo iyo gelitaanka heliisyada ganacsiga ee wadamada caalamka agaasimiyaalka iyo madaxda hay-adda caalamiga iyo ooyona dhansho hamiilaasa ku hadlaya bayo sheegana maadaama uuse barnaamijkan la sameeyey usi yaraayo doono waqtigii ganacsatada ku kulmo jaray abuurowka shirkadaha ganacsi iyo maalgelinta dalalka marka samar ahaantaas iyo si fudud iyo helo koran hogaha la xiriira ganacsiga wadanka mayba waqti dhow waxaa gabagaboobay sharan dhexeeye wasiirka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaanada siyaasiyiinta iyo odayaalka dhaqanka beelaha waadle ee beledweyne kasogon shirkaas ooy shirkaasi mayba odayaalka warbixino ku dhugun sideena xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ee waqtisho dhammaaday iyo siyaasiyiinta beelaha anas ooyo fadaayi in la dhameeyo tabashada lakuqaba dhismaha lamaad ee maamulka hirshabelle islamarkaasna beledweyne la sheena madaxweynaha hirshabelle cali cali cabdulaahi xuseen guudlaawe dood kulol iyo falanqeyn dheer kuriyada siyaasiyiinta yamibayo waxjeedina lama qodob oo shale kow in beledweyne si shuruudlaan ee lakajeeye madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi guudlaawe kureedna miiska lansaara tabashada laku qaba dhismaha hirshabelle iyo xuquuqda beelaha waadliyo kumagon lama haddii taasi dhii waayta in odayaalka iyo hasku saaran guddi haanaas oo lakabeeraya guddiga siyaasiyiinta islamarkaasna iyo seedayaan jawhar kureedna cali guudlaawe kula hadla doonaan tabashada jarta si xaalada teegan lanku gudoba odayaalka dhaqanka iyo sheegay in talada nka dambeyta iyo riyada nkanagadayan ugaas yuusuf ugaas xasan kureedna go-aanka madambeysa iyo ku diiri doonana kadambeyntiimay baa laskala balamaya in kulamo kale lanayska kooyayo si kadambeyna xalanku hela tabashada jarta dhinac kale al-shabaab yaxa bandhigtay baabuur dagaala iyo saanada huba iyo sheegan inayo ka qobsadeen weerarkii aruurnimadii shalay iyo ka qaadeen saldhigga ciidanka dowladda iyo hangalmudug iyo kalahayeen magaalada cameera ee koonfurta gobolka mudug al-shabaab yaa sheegtay in weerarka iyo ka qaadeen iyo ka qobsadeen tum-isiyeed baabuura ooyo ka jiraan baabuurta nooca xamuulka iyo haan casriga ooyo wadadaayeen ilaalada gaarka ee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorgoor iyo saanado ciidano ooyo taali saldhigga ciidamada sidoo kale al-shabaabka yamib ayo tilmaameen in dagaalkiyo dagaalka ku dhiyay magaalada cameera ee mudug iyo ka dileen soddoshan askari oo ka tirsanayay ciidamada kureednayo weerarkiyo ka bilaawen qarax ismiidaaminhayo ooyo ka qaadeen samiilaasa saraakiila ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qeybta labaatiyo koowaad iyo hangalmudug iyo gelinkii hore shalay iyo sheegeen iniyo isku difaaceen weerarkii inkukooyi dhiniga al-shabaab islamarkaasna iyo ka dileen inku badan lixdan xubnood oo ka tirsanaytay al-shabaab qoraalka xukubahi wasaaradda amniga galmudug yalaka xusi in duqeymo diyaaradeed iyo isukudhiya duleedka cameera lakadilay dagaalimyaalkii weerarka ka qaadayo oona beeniyan in baabuur iyo huba laku qabsaday sidoo kalena lakula wareegay cameera horaantii bilong ayaa ciidamada dowladda iyo haan galmudug la wareegay magaalada cameera in muddo iyo roogeen al-shabaab waana miba howlgalo wada jirayo fuliyana galmudug iyo dowladda soomaaliya al-shabaab iyo anku kuxureyna degmooyin iyo kajarta bacaadweyne magaalooyin iyo tuulooyin dhoore dibadbaxa weyn oo geeku kudhiye magaalada gaalakaciya sida faahfaahinta warkuninka sii fiiraa sawiriyaheena sahra mursal cabdiraxmaana magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa maanta ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigaan shacabka iyo maamul magaaladaasi kuwaasi oo iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee ku yaala halkaasi dibadbaxan ayaa waxaa loogu soo horjeeday kooxda al-shabaab galay maamulka degmada wasiir iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga magaalada kaalkacyo sidoo kalena dibadbaxan taageeraya howlgallada ee ka dhanka ah al-shabaab ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ka wadaan koonfurta mudug ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada hubaanta ah ee dagaalka ka wada deegaanada maamulka galmudug aan kula diranayna qoonka annaga maantay dhiiggaiyo naftayda maalkaya u socda waan la diriraynaa annaga waxa weeye weligoodba talyaani baa nala diro waa jabay ingiriis baa nala diro waa jabeen balaayadiina soo aadaa annaga dalkaya naftayda soo aadaa waa jabeen kuwaana waa jabayaan haddii ilaahin waa jabahayaan waxa weeye dalkeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna waana ku diriraynaa waana ku jabayaan haddii ilaahayna waxaan ayaga laftooda ugu baaqahayaa laftigoodan waxaan ugu baaqahayaa war meeshaan waxaa weeye dadka meeshaan waa dad qaadiriyaa waa dad muslima weligood lama qabsan lamana gumaysan mana gumaysanaysaan haddii ilaahayna waxaa khawaariijta iyo al-shabaab lagu muujinaya inay dhaceen laga xoog batay ee ay jabeen farxadkoodii inay sii marayaan xaradheere ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynaynaa in qolo- qolada khawaariijta ah uu gabalkoodii dhacay inta yartaa hartana waxaan rajaynaynaa in ayagan ay baabi'i doonaan
dibadbaxan oo kusoo qaban qaabiyey maamulka degmada gaalkacyo ayaa sameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo goobaha ganacsiga ee magaaladaasi oo maanta xiran si kastaba galmudug ayaa howlgala waxaana dagaalkii ugu dambeeyey ee shalay ka dhacay koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya mahsaned sahra mursal cabdiraxmaana dhinaca kale galmudug oo xukun adag radee qof la sheegay inay ifduub iyo kufsi injeysidii gabar lijar e sada faahfaahinta warkuninka seefiraasi waryaheena leyla ibraahim aadana maxkamadda gobolka galguduud ee maamulka galmudug ayaa maanta soo gebagabeeyey dacwad ka dhannaa eedeysane maxamed cabdi dhoore oo loo xeesay inuu afduub iyo kufsi u geystay gabar yar oo lix sano jir ah maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in dhoore uu afduubkaasi ka geystay sagaal iyo tobankii bishan agosto islamarkaana uu ka dhacay deegaanka godonliba ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya waxaana la sheegay in gabadhan yar uu falkaasi kasoo gaaray dhaawac hoogan intaasi kadib garsooraha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka kama dambaysta ah ee kiiskan maxamed cabdi dhoore waxaana lagu riday xukun dhan shan sano xabsi ah iyo sidoo kale bixinta laba halood oo maxkamadda sheegtay inay noqonayaan dhiigga gabadha xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka galgaduud waxaa u caddaatay in eedeysane maxamed cabdi dhoore uu yahay dembiilo galay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddex boqol sagaashan iyo sideed ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sidaas darteed si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo saddex xeerka xabka ciqaabta soomaaliyeed waxay waxay ku heshay eedeysan- eedeysanaha faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ee ku xusan qodobka saddex boqol sagaashan iyo sideed xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna u aqoonsatay inuu yahay dembiile waxay ku xukuntay dembiile maxamed cabdi dhoore ina aamino xasan jimcaale shan sano oo xarig ah iyo laba halaad oo ah magti dhibane farxiyo cali maxamed waxaa loo cuskaday xukunka asbaabaha sare ku xusan ciddaan ku qancin waxaa u furan racfaan muddo soddon beri ah gudaheed dhinaca kale ehelada gabadha yar ee dhibanaha ayaa soo dhaweeyey go-aanka ay maxkamadda gaartay si kastaba gobolka galguduud ee mudug ayaa inta badan waxaa ka dhaca la la xiriira kufsiga waxaana kiiskani uu ka mid noqonaya kuwa ay ku guulaysteen hay-adaha amniga iyo maxkamadda ka jirta deegaanka dowlad goboleedka galmudug
mahsaned leyla ibraahima dagaala jaysidii khasaare iyo dhimasho iyo dhaawac oo ka dhex maray deegaano ka tirsan gobolka city ee dowla deegaanka iyo maleeshiyo xoolo dhaqate oo ka shal tirsan soomaalida iyo canfarta degaas etoobiya dagaalkii yamiba uusa ku dambeeyey kureed markii ciidamada gaarka ee ah deegaanka canfarta iyo maleeshiyaasha oo iskaalada iyo weerar ka qaadeen shacabka soomaaliyeed ee ka nool agagaarka biyocadde oo dhow magaalada cadhayti tuulooyin tuulo- tuulooyinka shagle iyo birta dheere oo dhanka magaalada candhuufa oo e iyo tuulada galaacle goobjoogyaal yamiba sheegana in dagaalka ilaa iyo haddayo ka dhamadan in ku- ee, ku- ku dhawaada toban qof in ku badan iyo ka dhaawacmeen waxaana soo lishiyo ku shaltarsanaan dhinacyada dagaalami ee soomaalida iyo canfarta ciidamada canfarta yamiba iyo la sheegay iniyo fadaayen in gacantiyo ka dhakan magaalada candhuufa kureed markiiyo horeyon qobsadeen magaalooyinka qurub oo ah g- garbo ciise iyo cadhayti oo markii hore gacanta ka hay ka hayn jireen maleeshiyaadka soomaali ee dagaalka dhexeeya soomaalida iyo canfarta yamiba usaeeyaha kooxakana nagaday waana mayba maamulka dowla deegaanka iyo sheegana in ciidamo difaaca in difaacayo in diraayo in dira doonaan soomaalida iyo ona dhama dhansho iyo ona deegaanadiyo kusugan laku lahaka du- lahaka duuli meelo dhegeystayaal warkaasi kurdaratama ba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhabo hatana akhbaaraadka banaanka ciraaq yaa ka casuuntay iiraan iyo dalalka khaliijka carabta ini- it- ooyo tehraan kala ee tehraan kula dhexeeya xurgufta siyaasadeed shar madaxeedka kudhiyow magaalada baqdaad iyoona ujeedka iyo ata qaboojinta xiisadan dhexe ee xiisada hadhow ahti colaada furan ee sanadoogila hadhaafi saraakiil leh ciraaq yemen bay sheeganay in kulankun sidoo kale lanku hadala doono dagaalka yemen burburka lubnaan iyo xiisada biyaha gobolka si islamarkaana shirkun usa sahlo kora tallaabo dhinacyaha haniska dhawaayan sacuudiga iyo iiraan xiisadan dhexeyta muddo dheer sacuudi carabiya iyo iiraan yemenbay yasii xumaatay kureed markii labada kun toban iyo sagaalkii laku qaadi wasaaradaha saliida ee sacuudiga kaas oo muddo kooban kala jari walhasaaroowka saliida sacuudiga riyaad yemenbay ka eedeystay iiraan inay kadambeytay weerar weerarkan laakiin eedeynta tahraana iyo beenide tallaabada lamada erdero lamada dal yemen baa iyo kashal safadeena xooga isku horjeeda ee dalka yemen waana baa xiriirshu sii xumaaday sanadkii labada kun mility inkastoo yoriyad an bilaabeen wadahadaladii tooska haya oo ahaanas oo bili abril ee sanadkun ka dhiyay dalka iraaga sacuudi carabiya yemen baahya ku walaacsantaa in mumaamul ero in maamulka biden u saanoolaya wadahadaladii nucleerka ee horseeda ka horta in la fududeeyo in qubataynta saaran tahraan ooyo aragaas ku qeybgalka kulanka inayo hab laka xumeeya karo xiisada iyadoona laka tabakoro wadahadalka dhanka amniga iyo weerarada kudhanka iyo ka eedeysan iiraan iyo xulufadiye guud ahaan dhegeystayaal maybaantaha ka gebagabeynay warkii haminima ee idaacadda raadiyo baydhab ahano maxamed bareesin dariirsiyaay waana maybaaha saaray waana siin farsameeyay saaxiibkii hasan aadan khayr hasan jookar anti warkun warlimada inuu ku kulmaana maybaasin ugu tabaanay sidaas iyo nabadgelyo
radio baydhaba